culimaaddiinka ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay bulshada fareen inay ka qayb qaataan ilaalinta wadooyinka bulshada ayaa waxaa la faray inay waajib ku tahay inay iska xil saaraan siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta wadooyinka sheekh calinuur oo ka mid ah culimmada ugu waaweyn ee magaalada kismaayo ayaa wuxuu siyaabo kala duwan uga hadlay horumarinta iyo dib u dhiska wadooyinka lagu sameeyey isagoona bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarinta wadooyinka dhibaatada ka zuuli waddada muslimiinta bal u fiirsada saxaabigii dhanna ee nebiga u yimid yaa rasuulay waxaan dooni wax i anfaca adduunya akhraba inaad ii dardaaranto ood utisood i barto tacliimtu nebigu siiy maxay noqotay iczil iladaa can dariiqi almuslimiin dhibka muslimiinta baadle marka waddadooda ka zuuli bas intaasuu nebigu u gaabiye calayh isalaatu wasalaam waxaad marka dareemi kartaa heerka ay geysay shareecada islaamku waayo marka waddooyinka iyo ilaalintooda waddooyinkuna xagga shareecada keliya mehe xagga xisiga waad dareemi kartaan cid waddo ka maarmi karta ma leh oo ama magaalo ha ahaato ama miyi ha ahaato ama tuulo ha ahaato ama caasimad ha ahaatee maaliba meeshay ka waddooyin wanaagsan tahay ooy ka waddooyin waasacsan tahay oo ka waddooyin nadiifsan tahay bay ka wanaagsan yahoon shake una ku jirin hadda xaafadaha magaalada xaafaddii wadda la'aan ah dhibaatooyinka haysta waa la dareemi karaa waa wax xisi ah wax u baahan ma aha sharci keliya in lala aago oo waa maxay qoyskani wuxuu u baahan yahay kii xanuunsada inuu qaado soo baabuur lagu qaado looma baahna kii xanuunsada kii dhinta in la qaado soo uma baahno kii biyo in loo u keena baahda soo in loo keeno biyihii uma baahno dab iyo dhibaata hadday kacaan soo in laga damiyo oo laga qabo uma baahna haddii baada marka dhibaata dhacda in loo soo gurmado meel loo soo maro soo uma baahno waddo sinaba markaas loogama maarmi karo waa wax xaqiiqo ah sidaa darteed marka shareecaduba say u ilaalisay inaan innaguna aan u ilaalinno oo maamulku uu ilaaliyo oo maamulku waddooyinka meelu joogaba xil adag iska saaro oo yacnihii baade markaas bulshadii waa shacabee waddooyinka loo ilaaliyo oo shacabku waddadiisa u ilaashado ma aha waddada xilkeedu maamul keliya inuu saaran yahay ma aha shacabku shaksi kastaba waxaa waajib ku ah inuu waddada ilaaliyo oo sharciga islaamka ku ilaaliyo oo lafihiisabad u ilaaliyo oo ruuxu waddada u lex jeclaado dad muslimiin ahaan nahaye waddada waa inaan lex jeclo ay inaga hayso saad gurigaaga iyo booskaaga ugu lex jecloon waddada inaad ugu lex jeclataa loo baahan yahay maamul baa hagaajin iyo maamul baa wax ka sugaynaa iyo maya arrintu ma ah maamulku waa waajib saaran inuu hagaajiyo laakiin shacabka laftiisuhu inuu waddooyinkiisa iyo shaksi walba inuu hagaajistaa waa waajib diini ah sharci ah xisi ah curfi ah intaba ah sidaa darteed waxaan u baahan nahay inaan waddooyinka u lex jecloonno lexjecladii waxaa ka mid ah booskaaga saad u ilaalin oo laga yaabo taaka inaadan uga tegin waddada inaad taaka ka mida aad qaadata lama ogolo waa inaad u ilaalisaa haddaad guri ka ag dhisanayso waddadii oo gurigaagii waddo uu ku sii jeedo waddada uu haysto haba yaraatee inaad ku durugta lama rabo hal taaka inaad qaadata lama rabo hal taakoo waddada ka mid ah haddaad qaadato oo gurigaagii dhismahaagii aad gashato waxaad noqonaysaa nin dulmiyey muslimiintii oo dhan dulmiyey hal ruuxa maada dulminin ilaa hal ruuxa ninka dulmiya nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man dalama kiida shibrin taako waayo wax la eg oo ardadii ka mid a ninkii dulmiya dhuwiqahu sabca aradiina yowma alqiyaama toddoba ardaa kurka loo gelinhaya marka ruux kale markaad sohodin riixdo oo taaka aad ka qaadato toddobada ardaa kurka lagu gelin baa layidhi waddadanna muslimiintoo dhan bay ka dhexaysaa muslimiintoo dhan baa dulmiday hal ruux maada dulminin